halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaashani sharafta leh oo qeybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaa barnaamijkii nolosha qoysku uu inoo soo jeedinayo goobe kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya kitaabka nolosha uu inoo soo jeedinayo ismaaciil anigoo ahaa ismahaan waxaan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casriga ahaa iyo qaar kale oo qaraami ah oo markaasi kugu reebayo xusuus dhegeystayaashana sharafta leho waxaynu idinku codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aala ama fikrad ah qabtaan inoogu soo qortaan waraaqa ciwaankeenna dib ayaynu kaaga sheegi doonaa bal intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha badan waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid waa mid xiiso badan oo aalah ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa-iideysan doontaan waxaa inoo soo jeedinaya goobe waxa uu maanta ka hadlayaa inaad aqbasho qofka aad wada nooshihiin qeybtii labaad bal inta ka horeysa aynu dhegeysano heesta soo socota
mararka qaarkood dhegaystayaal waaba laydin gelinayaa muranka markaad aragto mid soo socda waxaad uga hortegi kartaa adigoo isticmaala tusaalaha fudud intaad isticmaali lahayd erayo kulkulul oo kuu soo jiidi kara muran waxaad doonataa inaadan murnin haddii qofka saaxiibka ah uu khalad u fahmo waxaad sheegtay ha la murmin laakiin si deg dega oo la fahmi karo ugu sheeg oo ku odro waan ka xumahay in hadalkayga uu saa u muuqdo laakiin waxaan ula jeeday sidan iyo sidaas haddii saaxiibkiisu uusan ku fahmaynin waxba hala murmin laakiin si qabooban oo deggan u waja isaga una sharax xaaladda dhabta ah ee jirta inta badan waad iska dhowri kartaa muranka oo marka aad isticmaashin xirfadda ah inaad si qaboban u hadasho xusuuso inaad dowlatid meesha iyo wakhtiga ugu habboon si toosa u sheeg dhib mid mid u xalli muuji xushmad oo qiimee xalka dhibaatada dabadeetana dooro midka ugu wanaagsan dhegaystayaal waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay dhibaato yar mid weyn noqoto waxaa laga yaabaa in waxyaalo muran aan dhalin karin ay haddana muran dhaliyaan dadka qaarkii waxay iska jecel yihiin inay dhibaatooyinka abuuraan dad ayaa waxay ku nool yihiin waxyaalaha dhibaatooyinka abuura waxayna hadiyo goor ka shaqeeyaan inay dadka wax u kala sheegaan oo ay muran ka dhex dhaliyaan dadka qaarkood ayaa iska shaki badan oo wax walba oo la sheegaba ka shakiya oo su'aal weydiiya oo moodaya in ayaga lagu xumaynayo dhegaystay markaa waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid in ilaahay abuuray dhammaan dadka noocyadaasa sidaas daraaddeed waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku degdegto inaad had iyo goor qaboojiso waxyaalaha muranka dhalin karaa waxaa loo baahan yahay inaad si qabow oo ay ku jirto jacayl iyo isku kalsoonaan ugu sheegtid qofka kale waxa aad ula jeeday sidii aad u dhaqantay ama hadalladii aad tidhi dadka badankiisu aad iyo aad ayay ugu farxaan marka shakiga laga saaro oo qofka kale u caddeeyo waxyaalaha ama siyaabaha ula jeeday sidii uu u dhaqmay dhegayso had iyo goor waxaa loo baahan yahay in qofka aad la nooshahay ha noqdo xaaskaaga ama saaxiibkaaba ama carruurtaadaba aad lahaataan nolol wanaagsan oo is-aamin leh oo furan shakigu had iyo goor waxa uu dhaliyaa in ay dadku kala tagaan oo xataa guryaha ayuu dumin karaa shakigu waxa uu xataa keenaa inay dagaal dhaco dhegaysta waxaa loo baahan yahay in had iyo goor aad dadka xasuusiso in furnaanta iyo isku calool furnaantu ay yihiin kuwa muhiima taas waxaa lagu keeni karaa in ay dadku adiga kaa arkaan ha ka sugin qofka kale waxaa laga yaabaa qof aad isku ficnaydaan inuu kaa arko ama aad aragtid isagoo kaa caamusay ama xiriirkii kula lahaa uusan sidiisii hore ahayn waxaa loo baahan yahay inaadan adiguna ka shakiin oo aadan adiguna ka aamusin waayo waxaaba dhici kartaa ina uu xidhiirkiinna uu ku xumaan karo shaki yaroo soo dhex galaa sidaa daraaddeed ha sugin waxaa loo baahan yahay inaad u tegtid oo qofka ka dhaadhicisid ama aad weydiisid sababta uu sidaas u samaynayo waxaa kale oo jira dhegayste dad badan oo si gaar ah u dhaqma dadkaasi waxaa laga yaabaa in ay ka beddelan yihiin sida aad u dhaqanto waxaa laga yaabaa inay ku soo koreen ama uu ilaahay u abuuray sidaas sidaas daraaddeed waxaa la doonayaa inaadan dadkaa ka filin in ay u dhaqmaan sida aad rabto inaad u dhaqanto
waxa aan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka kororsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijkaasi nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo tafadal inoo soo qor oo inoo soo socodsii ciwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddobo lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay ciwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhowaada heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah hadeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiiso leh oo inooga imanaya buugga nolosha waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil waxa uu maanta ka hadlayaa xukunka ugu weyn bal marka hore aynu dhegaysanno qasiidadan ilaahamaanka ah
degeystayaal mudane u kusoo dhowaada casharkeenan oo noo soconayo oo maantan waxaan baranaynaa wax ku saabsan qaynuunka qaynuunada oo dhan ugu weyn intan waxaanu arki doonaa fariisiintii oo kuwii sharciga ugu weynay kumid ka mid ah inuu maaragtay ciise su'aalayo wax ku saabsan qaynuunka ugu weyn waxaana wada jiri doona wadahadal ciise uu ka dhexayn doono iyo ninkan fariisiinta iyo wuxuu ugu jawaabi doono laga yaabo midkeen walba meel meel meesha aan joogno inaan isweydiinayno qaynuunka ugu weyn wuxuu yahay oo lagana yaabo inaan maaragtay inteena badan maanta aan isweydiinayno maxay tahay qaynuunada ay tahay inaan ku dhaqanno bal aan idin aqriyo aayadahan ee cutubka labaatan iyo labaad ee mataayo soddon iyo afar ilaa afartan waxaana qoran sida tan laakiin farisiintii goortay maqleen inuu sadukiintii aamusiyey kaasoo ah ciise ayay isu yimaadeen oo midkood sharciga yaqaan ayaa wax weydiiyey isagoo jariibaya oo wuxuu ku yidhi macallimow qaynuunkee baa sharciga ugu weyn kolkaasuu ku yidhi isaga waa inaad rabbiga ilaaha ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo qalbigaaga oo dhan kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya ku labaad oo u egna waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada sharciga oo dhan iyo nebiyadiba waxay suran yihiin labadan qaynuun walaalayaal haddii aad si fiican u dhegaysateen aayadaha aan akhriyey iswaayeyska ka dhacay meeshaanu ninkan farisiinta oo sharciga yaqaanay inkasta uu tijaabo ahaan uu u walaystay ciise laakiin jawaabta loo jawaabo waxay ahayd inuu yahay qaynuunka ugu weyn uu yahay inuu rabbiga ilaah ah ka jeclaado qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan iyo qalbiga oo dhan oo uu ku yidhi kan waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya ku labaad uu ugu sii daray weliba uu oo kaas u sii eg wuxuuna yidhi deriskaaga waa inaad jeclaataa sida naftaada waayo waxaalii lasoo dhaafay sharciyadii lagu dhaqmayo oo dhan waxay surnaayeen labadan dhexdooda oo wax kasta oo labadan dhexdooda ka baxsanaa runtii may ahayn sharci bal haddii aan waktigii maanta aan ku jirno aan isweydinno miyaanu ku jecelnahay ilaahayna rabbiga ah oo na uumay miyaan ku jecelnahay naftayna oo dhan iyo qalbigayna oo dhan iyo arinta meeshaan ugu weyn ereyga aada loo xoojinaya waxaa waaye jecelku laakiin mararka qaar si xun baan u isticmaalnaa oo jecelka waxyaalo badan ubu kala baxaa sida adduunka haddii loo fiiriyo jecelka laga yaaba haddii loo soo qaato sida dhawaanahan maarata waxyaalo badan ay u dhacaan inay ku kooban tahay kalix jecelka ka dhexeeya hooyo iyo ilmaheed ama waalidka iyo ilmahooda ama gabadh iyo wiil oo anshax isu qabaan waxaa la dhihi karaa waa jecel laakiin jecelku hadduu uu lahayn uuna uu ku lahayn xidid xag ilaah oo ilaah ka biqid ay jirin wuxuu yahay jecel dhintay bal aan is weydinno sidee baan u jeclaan karnaa ilaah maskaxdayna oo dhan iyo naftayna oo dhan aan ugu jeclaan karnaa taas oon hadhow dambena aan ka arki doono cutubka rooma laba iyo toban ayadaha kow iyo labo waxaa qoran inaan jirkayn oo dhan waxaa qalbigayna ku jiro oo dhan ay nadiif ahaadaan waxyaalaha aan fikirayno aryada afkayna ka soo baxayo iyo ficilada aan samayno o dhan waa inay noqdaan kuwa oo ilaah tusinayin in maaragta aan asaga u gafaynin sidaas mooyaane si kale aan ku noqon karno ama ilaah u jeclaan karno ma jirto waayo asagana uumay ma jiraan waxaan asaga u samayn karno inuu u arko inaan jecelnahay laakiin sidii kale aan asaga ku jeclaan karno waxaa weeye inaan niidayna ay nadiif ahaataa wax kaasoo aan suubinno aan asaga ka baqnaa waayo mamaahyadii waxay u leedahay kabaqidda ilaah waxaa waaye ugu horeynta xigmadda misena xigmadda waxay ka bilaabataa markuu qofka ilaah ka baqayo waayo qofaan ilaah ka baqayn xigmad uu leeyahay male waxaanu noqonaynaa wax dhintay walaalayaal aan ilaah ka baqno
dhegeystayaasheenna sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora oo nala soo socodsiiya ciwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad ciwaankayagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misyamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo rabbigaa idinla jiro